Idaacadda Isnaay ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guurada shanaad kadib markii la aasaasay shan iyo tobankii mey labada kun iyo labaatankii iyadoo noqotay warbaahintii ugu horeysay ee ka shaqeysa arrimaha bulshada iyo bani-aadinimada ee deegaanada gobolkani shabeellada dhexe radio isnaay aas-aaskeeda waxaa kasoo wareegatay shan sano muddadii ay jirtay waxay ka qayb qaadatay baahinta barnaamijyo waxtar u leh bulshada deegaanada gobolka shabeellada dhexe sida baahinta barnaamijyada waxbarashada caafimaadka ganacsiga dhalinyarada haweenka nabadda beeraha iyo xoolaha iyo barnaamijyo kale oo muhiim ah oo la xiriira arrimaha bulshada wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa radio isnaay ugu hambeliyeeyey doorkii ay ku lahayd muddadii ay jirtay horumarinta iyo sar uqaadista waxsoo saarka beeraha iyo xoolaha hambalyo ayaan leeyahay radio isnaay sanad guuridiisa shanaad ee maanta ku beegan waxaan leeyahay hambalyo maxaa yeele waa raadiga keliya ee arrimaha bulshada iyo baniaadamada ka shaqeeyo dadaal badan bulshada u haayo waxaan leeyahay hambalyo sanad guuridiinni haddaad noqon lahaydeen shaqaalihii idaacadda iyo madaxdeedaba waxaan leeyahay sanad guuro wacan hambalyo hambalyo sidoo kale radio isnaa radio isnaa wuxuu qeyb libaaxa ku leeyahay horumarinta beeraha wacyigelinta dhiirigelinta bulshada beeraleyda ah dhinaca kale cabdiraxmaan ibraahim waxa uu ka mid yahay dhegaystayaasha ku xiran raadiyaha isnaay waxa uu ka sheekeynayaa muddadii shanta sano waxyaabaha uu kala socon jiray radio isnaay iyo doorkeedii ku aadanaa horumarinta adeegyada bulshada idaacadda isnaay waxay door muhiim ah ka qaadatay wacyigelinta caafimaadka iyadoo si joogta ah hawada u marinaysay barnaamijyo caafimaad oo bulshada u iftiimiyey sida hababka nadaafadda shakhsiga iyo deegaanka ka hortaga cudurrada faafa sida shuban biyoodka jadeecada iyo cudurkii weynaa ee adduunka soo maray ee covid nineteen labo kor u qaadidda waxbarashada idaacaddu waxay si firfircoon ugu shaqaysay kobcinta aqoonta iyo diyaargarowga jiilka cusub waxaana lagu soo bandhigay barnaamijyo loogu talagalay koriinka xirfadaha dhalinyarada dooda iyo wareysiyo la xiriira tayeynta waxbarashada tani waxay caddeen u tahay in idaacadda isnaay tahay saaxiib dhab ah oo garab taagan horumarka waxbarashada saddex nabadda iyo isdhexgalka bulshada mid ka mid ah adeegyada ugu qiimaha badan ee aada bixiseen waa kor u qaadista nabadda is-ixtiraamka iyo wada noolaanshaha warbaahintu waa hubka nabadda marka si mas-uuliyad leh loo adeegsado taas ayaa taas ayaad idinku suurtageliseen haddii aad tihiin raadiyaasna wasiirka howlaha guud guryeynta iyo dib u dhiska maamulka hirshabeelle maxamuud xasan bariise ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray shaqaalaha iyo maamulka radio isnay marka horeyse waxaan u hambalyeynayaa bahda warbaahinta radio snai dhammaan shaqaalaha iyo maamulka bahda radio snai waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guurada shanaad ee aas-aaska ee radio snai ee laga aas-aasay magaalada jowhar ee caasimada dowladda hirshabeelle warbaahintii ugu horeysay ee ka shaqeysa arrimaha bulshada iyo bini-aadamnimada waxaan ku ammaanaynaa radio snai iyo tiimka bahda radio snai yuhdiga wanaagsan ee quruxda badan leh ee ay geliyeen taabagelinta iyo shaqeynta radio snai iyo waxaa kaloo ku ammaanaynaa sida ay uga qeyb qaateen arrimaha bulshada iyo bini-aadamnimada iyo horumarka waxaan leenahay hambalyo radio snai wax badan ayuu kusoo kordhiyey kana qayb qaatay horumarka iyo maxaa la yidhaahdaa wanaagga dowladnimada iyo bulshadaba radio isnai oo maanta u dabaaldegaysa sanad guurada shanaad ayaa hadafkeeda waxa uu yahay in bulshada ku nool magaalada jowhar iyo deegaanada kale ee ka tirsan gobolka shabeellada dhexe gaarsiiso barnaamijyo warbixinno iyo fariimo wacyigelin oo ku saabsan xaqiiqda jirta